sharciga ku noqoshadiisa cutubka saddex iyo labaatanaad oo kii xiniinyaha ka tuman ama guska ka jaran waa inuusan shirka rabbiga gelin oo garacna waa inuusan shirka rabbiga gelin oo xataa hadduu toban qarni joogo farcankiisu waa inuusan shirka rabbiga gelin oo mid reecamoon ah ama mid reemoo aab ahu waa inuusan shirka rabbiga gelin xataa hadday toban qarni joogaan wax ay farcankoodu leeyihiin waa inayan weligood shirka rabbiga gelin maxaa yeelay markaad jidka soo socoteen idinkama ay hor keenin kibis iyo biyo toona markaad masar ka soo baxdeen oo weliba waxay idinsoo kiraysteen balcaam iyo bocoor oo ka yimid footoor oo ku taal mesobotamiya inuu idin habaaro aawadeed habase yeeshee rabbiga ilaahiinna uhu wuu diiday inuu balcaam dhegaysto laakiinse rabbiga ilaahiinna uhu wuxuu habaarkii idinkugu beddelay duco maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna uhu wuu idin jeclaa cimrigiinna oo dhan waa inaydan weligiinba iyaga u doonin nabad iyo barwaaqo toona waa inaydan karhin mid ree edhoom ah maxaa yeelay waa walaalkiin waana inaydan karhin mid masri ah maxaa yeelay dalkiisaad qariib ku ahaan jirteen oo carruurta qarnigooda saddexaad u dhalataa ha soo galeen shirka rabbiga markaad cadaawayaashiinna kula baxdaan ciidanka waa inaad wax kasta oo shar ah iska jirtaan oo hadduu idinku jiro nin aan nadiif ahayn oo habeenkii isku junuubay xerada dibadda ha uga baxo oo waa inuusan xerada soo gelin laakiinse markay casar gaabadkii tahay biyaha ku maydho oo kolkii qorraxdu dhacdo xerada ha soo galo oo xerada dabaddeeda waxaad ka yeelataan meel aad u baxdaan oo hubkiinna waxaad la qaadataan taki oo kolkaad dibadda saxaro u fadhiisataan waa inaad takida god ku qodaan oo intaad dib u soo jeedsataan wixii idinka soo baxay waa inaad ciid ku aastaan waayo rabbiga ilaahiinna ahu xeradeennu dhex socdaa inuu idin samata bixiyo oo uu cadaawayaashiinnana gacantiinna soo geliyo oo sidaa daraaddeed xeradiinnu waa inay quduus ahaataa si uusan dhexdiinna uga arag wax nijaas ah oo uusan idinka sii jeedsan haddii addoon sayidkiisa ka soo cararo oo uu idin yimaaddo waa inaydaan isaga sayidkiisa dib uga celin isagu ha idinla joogo oo dhexdiinna ha jooga meeshuu irdihiinna midkood ka doorto oo uu jecel yahay waa inaydaan isaga dulmin dumarka reer banu israa'iil waa inaan laga helin dhillo nimanka reer banu israa'iilna waa inaan laga helin mid khaniis ah dhillo kiradeed iyo ey kiradiis toona waa inaydaan guriga rabbiga ilaahiinna ah u soo gelin nidir aawadiis waayo labadaasuba waa u karaahayo rabbiga ilaahiinna ah waa inaydaan walaalkiin intaad wax daymisaan korsaar ka qaadan ha ahaadeen lacag korsaar ah ama cunto korsaar ah ama wax kale oo korsaar laysku daymiyo toona kii shisheeye ah korsaar wax baad ku daymin kartaan laakiinse walaalkiin waa inaydaan korsaar wax ku daymin in rabbiga ilaahiinna uhu uu idinku barakeeyo wax alla wixii aad gacanta ku qabataanba intaad joogtaan dalka aad u gelaysaan inaad hantidaan oo markaad rabbiga ilaahiinna ah nidar u nidirtaan waa inaydan ka raagin inaad waxaas bixisaan waayo rabbiga ilaahiinna ahu hubaal kaas wuu idin weyddiin doonaa oo dembi wuu idinku noqon lahaa laakiinse haddaydnan nidar gelin taasu dembi idinkuma ahaan doonto wax alla wixii afkiinna ka soo baxay waa inaad dhowrtaan oo yeeshaan sidaad rabbiga ilaahiinna ah ugu nidirteen oo wixii aad ikhtiyaarkiinna afka ugu ballanqaaddeen waa inaad bixisaan markaad soo gashaan beerta canabka ah ee deriskiinna canabka uga dherga si alla saa doonaysaan laakiinse waa inaydaan weelkiinna waxba kaga qaadan oo markaad timaadaan hadhuudh ka taagan ee deriskiinna sabuulka gacanta waad ku goosan kartaan laakiinse waa inaydaan hadhuudhka taagan ee deriskiinna majo ku goyn